alxamdu للh rb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cudوان إlا عlى الظالمين slى اllه وsلم وbارك عlى عبdه ورasuuلh mحamd وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليmا كثيirا اllهma وفقna لma تحبه وترضاه qala shaykhu اlislaam raximah اllah baabun man wajada shaya min alasmaai wasifaat man jaxada shaya min alasmaai wasifaat ay haadaa baabunkani baab weeye man jaxada qofka diida ee inkira shayan shay shaygaasoo min alasmaa'i wasifaati magacyada ilaahay iyo tilmaamihiisa ka midi hee ay faqad kafara wuu gaalooba weeye mantan haddii laga dhiga ism mawsuulo waxay noqonaysaa baabu man ay haadaa baabu bayaani man ay haadaakani baabu bayaani xukmi man wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo mid xukumkii kaasoo jaxada diiday shay-an min alasmaa'i wasifaat wax ka mida magacyada ilaahay iyo tilmaamihiisa baabkani kolkaa wuxuu u guntan yahay anwaacda towxiidka mid ka mid ah oo ah towxiid alasmaa wasifaat waayo ilaahay wuxuu leeyahay magacyo wanaag badan oo wanaagga halkii ugu sarraysay ka taagan iyo sifaad iyo tilmaamo dhammaystiran mualifkuna wuxuu u soo arooriyey waa mida caddayn nooca towxiidka uu caddaynayo waa ta labaadee towxiid alasmaa wasifaat waa burhaanu cadiimu min baraahiini towxiid alcibaada ilaahay jala wacalaa marka la eego magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa qiimaha badan waxay muujinaysaa oo laga qaadanayaa cibaadada inuu keligii mutaystay oo uu leeyahay shuxuudkan haddaba magacyada ilaah iyo sifaadka qaar la diidaa shuxuudku waa ama jaxdigu waa alinkaar shayga in la diidaa la yidhaahdaa weliba iyadoo la garanaayo shayga iyadoo hoosta laga garanaayo qalbiga in afka laga diidaa juxuudka la yidhaahdaa diidista la diido magacyada ilaah iyo sifaadkiisa wax ka midina waxay noqonaysaa laba qaybood inkaaru takdiib iyo inkaaru ta'wiil inuu qofku diido oo beenin daraaddeed uu u diido magacaa ilaahay baa qur-aanku sheegay ama sifada war ma rumaynayo anigu ma ogoli xadiidkaasi ayuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaca uu ku sheegay ama sifada waar anigu mu ramaynayo ma ogoli diidisunbuu isla soo taagay ta noocaasa inay kufri tahay shaki ma laha inkaaru ta'wiilkana isagu kufri noqon maayo sida dad fara badani ay sameeyaan sifaadka ilaahay waxay idhaahdaan sidan loogama jeede sidanaa looga jeedaa haddii markaa tawiilkaasi uu leeyahay musawiq luuqada haddii uu ku leeyahay wax macnaha ay u duween ee ay ku fasireen tilmaamaya walow ha lagaba xoog bata eh wuxuu noqonayaa tawiilun lahu musawiq tawiil musawiq leh ayuu noqonayaa oo ku gaaloobi maayo ciddii samaysay ee shubhadu ay gashay ee sidaa sax mooday laakiin haddii taawiilka qudhiisu aanu musawiq lahayn oo waxaan carabidu sheegahayn oon dee xobo ka jirin uu iskaga fasiro ta noocaasina inkaaru takdiibkiibay u noqonaysaa waa gaalimo weeye isku soo duuduuboo magacyada ilaahay iyo sifaadkiisa qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray in ilaahay loo sugo ayaa waajib ah wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala haddii la sugi waayo oo la beeniyana waa gaalnimo sidaa sheekhuba uu tilmaamayo gaalnimaduna gaalnimada weynina asalkii tawxiidkay baabiinaysaa meeshii bay ka saaraysa sidaa awgeed buu u soo arooriyey halkan kitaabu tawxiid baabka ugu soo arooriyey allah wuxuu ihi wahum iyagoo yakfuruuna ku gaaloobayo biraxmaani raxmaanka wahum iyagoo yakfuruuna ka gaaloobaya biraxmaani raxmaan magaca raxmaan qul waxaad tidhaahdaa huwa raxmaanku rabbi rabbigay weeyi laa ilaaha mid la caabudaana xaq maaha ilaa huwa isaga mooyaane calayhi korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisa ayuu ahaaday mataabe ay mataabi noqoshadaydu xaggiisaanaan u noqonaya marka kufaartii ayaa qaarkood arraxmaan ay beenin jireen maaha inay ilaahay beeninayeene waxa weeye magacaa raxmaan bay beenin jireen halkay allah ka sugi jireen arraxmaan way beenin jireen marka beenintay beeniyeenna allah gaallimuu ku sheegay taasi waxay tilmaamaysaa qof kastoo magacyada ilaahay mid ka mida beeniya intuu ogaaday uu soo gaadhay dabadeed ama sifaadkiisa wax ka mida beeniya inuu gaalnimo ku dhacayo wa fii saxiixi lbukhaariyi saxiixa bukhaariga waxaa ku soo aroortay qaala caliyun cali wuxuu yidhi radia allaahu canhu eh waa cali aalu beytkii buu ka mid ahaa waa rasuulka calayhi asalaatu wasalaam in adeerkii rumaha xasan iyo xuseenna waa aabbahood iyo moxamed ibnu xalafiye iyo waana faatima azahraa inantii rasuulkaa saygeedii weeye wuxuu ihi haddaba amiiru lmu'miniina cali bnu abi aalib radia allaahu canhu xadiu nnaasa dadka uga warrama bimaa yacrifuuna waxay garanayaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu ilaahay in been loo nisbeeyo iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam ma sidaasaa rabtaan bimaa yacrifuuna waxaa looga jeedaa wax dadka caqliyadoodu ay qaadi karayaan baa looga jeedaa wax caqligooda iyo maskaxdoodu ay qaadi karayso ayaa looga jeedaa macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa dadka markaa wuxu sheegaysaan ama wuxu dhigaysaan ama xadiiaysaan si maaragtay tallaabo tallaabo ah masaa'ilka kolba qaar u sheego sidaa ugu wada ilaa ay sidaa ku fahmayaan macnuhuna ma aha dadku waxay hore u yaqaaneen mooye wax kaleba ha u sheegina sooma qalbayse bimaa yacrifuuna ha u qaadan dadku wixii ay hore u yaqaaneen u maraajiceeyo u sheega waa cusubbaa dhagtooda ha maqashiinina saa loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa wax caqligoodu uu haleeli karo oy fahmi karaan u sheega taana wuxuu ku cileeyey saxaabiga sharafta le aturiiduuna ma waxaa rabtaan an yukadab allahu warasuuluh qofku waxaanu caqligiisa geli karin haddii aad u sheegto waxaa dhici karta inuu iska yidhaahdo wallaahi waa been ama wallaahi waxaas inaanu jirin ama hadda isagoo jiro oo xadiis saxiixa ah sooma qalbayse isagu isma laha ilaahay beeni ama rasuulka beeni calayhi salaatu wasalaam wuu rumaysany laakiin warkan loo sheegay ayaa maskaxdiisii ka weynaaday muqadimana waxa weeyaan lama samaynayo hordhac waaya waxa markaa muhiima marka dadka loo dhigayo waxa weeye masaa'ilka noocaasa waxay kolba qaadi karaan marka loo baahdo masalo waxoogay culus ama arrin maqan ka warramaysa in loo sheegana maxaa la samaynayaaba ahlulcilmigu yidhaahdeenoo xikmadda waafaqsan in muqadimo loo sameeyo kolka hore oo hordhaco wixii rasuulka ka sugnaada ama ilaahay inoo sheega waa in la rumeeyo oo caynkaas oo muqadimo oo dabadeetana waxa weeyaan loo sheego sunnayaal waxaa jira imaka sugan oo haddana aanay dadku weligood arag haddaad ku tirawdo way kula yaabayaan waxa laga yaaba budka ku saaraan idhaha qabta waxaan diin baahayn buu la yimi imanka adaanka soo qaab uma adaano dee siyaabo kaloo sugan baa jira sida kani u sugan yahay siyaabo kaloo u sugan baa jira adoon dadka u sheegin hadduu muadinku ku dhufto uun dadkina aanay garanahayn dee waxaa laga yaabaa inay balaayo ka dhacdo soo maha marka haddaad doonayso taasoo kale inaad ku camal fasho maxay u baahan tahay muqadimo dadkii laga dhaadhiciyo loo sheego la idhaahdo caynkan weeye waxaasuu sugan yahay maanta bal sunnadaas aynu dabaqaynaa halkaasi ku jirtaa marka waxba kula yaabi maayaan taasina waxay soo gelaysaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen xikmadda dacwaddu u baahantahy bay soo gelaysaa ayib afarkani xagguu ka waafaqsan yahay baabka wuxuu ka waafaqsan yahay sifaadka ilaahay qaarkood haddii dadka iyagoo mutuxanuun aad maaragta ku sii dayso waxaa dhici karta inay ka boodaan ama ay u qaadan waayaan sidaa awgeed baa sifaadka ilaahay waa loo sheegaya caamada sida sifatu nusuul iyo wixii la mida ha yeeshee waa in si duuduubanoo qalbigoodu u qaadi karana loogu sheego muqadimana had iyo jeer loogu horraysiiyo si ay ku hee aamini karaan oy ku rumayn karaan soo maqlimaysid waaya qaala wuxuu ihi warawaa cabdurazaaqi cabdurazaaq wuxuu ka wariyey waa cabdurazaaq asancaani caalimkii la odhan jiray oo imaam weyn ahaa oo muxadis ahaa can macmarin macmar wuxuu ka wariyey waa macmar ibnu raashid alazadi oo isaguna caalim ahaa yeman degay can ibni aawuusin ibni aawuus wuxuu ka wariyey ibni aawuusna waa cabdilaahi ibni aawuus baa la odhan jiray alyamaani iqa faadilu ahaayo luqawi ah oo caabida can abiihi aabbihii wuxuu ka wariyey oo taawuus ibnu kaysaana alyamaani oo ardaydii cabdilahi ibnu cabaasi waaweyneyd ka mid ahaa annahu raaa annahu ibnu cabaas ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay ninkaasoo intafada gariiray oo jareeyey oo kurbaday lamaa samica markuu maqlay xadiian xadiid markuu maqlay xadiidkaasoo can inabiyi nebiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalama oo fi sifaati sifaatka ilaahay ku saabsan wuxuu u jareeyey ee uu ninkaasi u kurbadayna muu ahayn ijlaal iyo tacdiim ilaahay jala wacalaa weynaynaya wuxuu u jareeyey istinkaaran lidaalika diidmo uu arrinkaa diidan yahay weliba xadiidkaasina alimaamu alalbaaniyu wuxuu ku baraarujiyey kutubtiisa qaar ka mid ah xadiidkaasi inuu ahaa xadiidka suurada ku soo arooray ee sheegaya ana allaha khalaqa aadama calaa suuratih ilaahay nebi aadam suuradiisuu ku abuuray oo ahlu sunnuhu waxa weeye ay sugayaan istinkaaran lidaalika isagoo arrinkaa diidan ayuu gariiray faqaala wuxuu ihi ibnu cabbaas maa faraqu haaulaa'i kuwaa baqaahayaa muxuu yahay faraqu waa khawfka iyo baqaa haddii sidaa loo dabdiyo maa faraqu haaulaa ay maa khawfu haaulaa'i kuwan baqaahayaa muxuu yahay ee axaadiidta rasuulka marka la sheega ay baqanayaane iska gariirinayaan muxuu yahay maxay la gariirayaan waa hadalkii rasuulka iyo sifaadkiisii yajiduuna waxay helayaan riqatan debecsanaan ayay helayaan cinda muxkamihi muxkamka qur-aanka kolka loo sheego wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihihi mutashaabihiisa marka loo sheegana way halaagsamayaan waayahay oo muxkamku waa ka macnihiisu uu cad yahay mutashaabihuna waa ka macnihiisu aanu caddayn qur-aankuna marna waa wada muxkam marna waa wada mutashaabih marna muxkam iyo mutashaabih buu u qaybsamaa mar waa wada muxkamoo waa mid sugan oo waxa weeyaan aan iska hor imanahayn oo wada toosan kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir marna waa wada mutashaabiho waa mid isu eeg xagga xaqnimada iyo xagga sidqiga iyo run- run- runta iyo xagga waxa weeyaan markaa soo noqnoqoshada iyo waa mutashaabih weeye dhammaantii marna mu- muxkam iyo mutashaabih buu u qaybsamaayo muxkamku waa ka macnihiisu uu cad yahay mutashaabihuna waa ka heh macnihiisu aan u caddaanahayn ilaa muxkamka loo celiyo kaana maxaa la samaynaya wixii mutashaabiha muxkamkaa badan oo asala oo ilaahay waa ka yidhi minhu aayaatun muxkamaatun huna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat marka wixii mutashaabihaad ee la arko muxkamkaa loo celinaya hadduu macnihiisu sidaa ku caddaado waa sax haddii kalena waa la rumaynaya sida dariiqatu raasikhiina fi lcilmi ay tahay waay haddaba wuxuu ibnu cabbaas leeyahay markay muxkam arkaanna waxa weeye way dabcayaanoo way aqbalayaan ya markay mutashaabih arkaanna waxa weeyaan markaa een, eh, ma aqbalayaan oo ma dabcayaan dabeete saasay ku halaagsamayaan waxa weeye way inkirayaan oo saasay ku halaagsamayaan waajibkuna muxuu ahaa adilada kitaabka iyo sunnada muxkamkeeda iyo mutashaabiheedaba in he la rumeeyo saasaa waajibku aha marka waxaa laga qaadanayaa aharkan saxiixa ah ee suganna ee sanadkiisu uu yahay ka shamsi waxaa laga qaadanayaa dadka sifaadka ilaahay ka baqa ama rumayn waaya in lagu inkiro oo lagu diido arrinka noocaas soo ma aragtid sidaa ibnu cabaasba ugu diiday Ee, midna way jirtaayoo sifaadka ilaahay marka la eego adilada ku soo aroortay macnaheedu ma muxkam ba mise waa mutashaabih maye macnaheedu waa muxkam macaanideedu way cadday laa shakka fiiha laakiin marka la eego kayfka sifaadka ilaahay kayfiyadeeda kayfiyatu samcihi kayfiyatu basarihi kayfiyatu cilmihi kayfiyatu xilmihi kayfiyatu yadaah ya kayfiyatu yadayhi kayfiyatu caynayhi kayfiyadda marka la eego sifaadka ilaahay taasi waa mutashaabihiyadu weeye macnaheedu dee waxa weye ma garanayna kayfkeeda waaye wuxuu uhi walamaa samicat markay maqashay qurayshun qurayshi markay maqashay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo yadkuru sheegaaya araxmaana magaca ilaahay arraxmaan sheegaaya ankaruu daalika arrinkaa way diideenoo way qoonsadeen faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fiihim arrinkooda wahum iyagoo yakfuruuna biraxmaani allaha raxmaanka raxmaanka ka kufriya magaca araxmaan markaasaa nusuulkani sanad ahaan marka la eego mujaahid baa laga wariyey sanad ahaan ma sugna laakiin inay maaragtay kufaaru quraysh magaca araxmaan diidi jireen iyadu waa mid sugan oo maalintii heshiiskii xudaybiye uu dhacaye suhayl ibnu camar ninkii la odhan jiray uu yimi rasuulka iyo saxaabada calayhi asalaatu wasalaam ee ay wax kala qoranayeen markii la qoray bismi illaahi araxmaan iraxiim wuxuu yidhi wallaahi maa nadri raxmaana buu idhi ilaa raxmaan alyamaama annagu raxmaan kan garan mayne nagama sax buu idhi raxmaan alyamaama mooyaane kan garan mayne raxmaan kan aad sheegaysa buu idhi dabeetana arrintiiba adkaatay masax maxaanu qoraa bismika allaahuma qora buui allaahuma qora oo raxmaankan iga masax buui ya dabadeeta adigu calaa kulli xaal eh, waa la masaxay oo kii ay doonayeen baa markii dambe lagu qoray marka araxmaan bay diidanaayeen eeg allah may diidanaayeen magacanay hee ay diidanaa gaalnimaana ilaahay ku sheegay qaala wuxuu uhi fiihi masaa'il aluulaa masalada hore waxa weeye cadamuliimaani cadamkaa bimacnaa intifaa baa looga jeeda cadamuliimaani ay intifaa'imaani waa anfowga wuu anfoomaye iimaanku ee meesha uga baxaayo bijaxdi shayin bisababi jaxdi shayin shay in la diido sababtii shaygaasoo min alasmaai wasifaati asmaadiyo sifaatka ka mid ah haddii la diido la inkiro shay asmaadiyo sifaatka ka mida iimaankii wuu anfoomaya meesha uu ka baxay athaniya tafsiiru aayati racdi athaalitha tarku taxdiiثi waa in laga taga in lagu xadiio dadka tarku taxdiii in laysku xadiio waa in laga tago bima laa yafhamu saamicu qofka dhegaysanaya waxaanu fahmahay oo wuxuu fahmayo waa in loo sheego waxaana haddii uu fahamkiisa ka sarreeyana waa in dee maaragta haddii laga maarmi waayo si muqadimo loo sameeyo si uu ka fahmi karo loogu dhigo araabica dikru lcilati waa sheegista la sheegay sababta oo waxa weeye annahu arinkaasi waxaan u fahmayn in lagu tuuraa yufdii wuxuu keenaya ilaa takdiib illaahi wa rasuuli ilahi rasuulkiisa in la beeniyo oo been loo nasbeeyo walow lam yatacamad ilmunkiru ka inkiraya ayaan uba qastiine oo isagoon qofkani uba qastin ilaahi rasuulkiisa beeni oo dee uu yahay qof rumaysan ayaa haddaan muqadimo iyo waxba loo sheegin khabar qariib la ah oo aanu maqalo maskaxdiisa ka weynna lagu sii daayo ma jirta arrinkaasi ma dhici karta waxyaaba noocaasa inuu yidhah baa dhici karta alkhamisa kalaamu ibni cabbaasin waa hadalka ibnu cabbaas uu ka yidhi liman istankara cidda inkirtay shay-an min daalika shay ka mida sifaadka ilaahay iyo wa annahu inkaarkaasi ahlakahu inuu halaagay baabu qowli illaahi tacaala hada kani baabu macnaa qowli illaahi tacaala allah wuxuu yihi yacrifuuna way garanayaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa uma haddana yunkiruunaha way diidayaan waakharuhum badidooduna alkaafiruuna gaala weeye baabkani wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha towxiidku keensanaya ee kamaalaadkiisa iyo dhammaystirkiisa ah waxaa ka mid ah nicmada ilaahay jalla wacalaa uu keeno ee uu bixiyo in ilaahay loo tiiriyo isagana looga mahadnaqo soo maqlimaysid oo nicmadu shukri bay u baahan tahay soo maaha shukrigana maraatibtiisa waxaa ugu horeysa idaafatu nicmati ilaa musdiiha nicmada allihii keena in loo tiiriyo waay haddii nicmada ilaahay keenay cid kale loo tiiriyana arintaasi waxay noqonaysaa shirki iyo towxiidka kamaalkiisii mid diidaysay noqonaysa waayahay ilaahay wuxuu uhi yacrifuuna way garanayaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa inuu ilaahay nicmadan keenay way garanayaan oo waxani nicmo yahay uma haddana yunkiruunaha way diidayaan siday u diidayaanna waa idaafatuha ilaa hayr illaah ilaahay cid aan ahayn bay u tiirinayaan waaaruhum badidooduna waxaa loo jeedaa dhammaantood waaaruhum dhammaantoodna alkaafiruuna gaalo weeye kuwaasi qaala mujaahidu mujaahid wuxuu yihi maa macnaahu wax macnihiisu uu ahaa horaynu usoo marray waa mujaahid bnu jabr maa macnaahu hadal macnihiisu u ahaa buu sheegay markaa naskiisa kuma warin ee macnuhu ku wariyey aarkana waa saxiix huwa inkaaru nicmuhu qowlurajuli ninka hadalkiisa weeye macni qofka hadalkiisa uu yidhaahda haadaakani maalihi xoolahaygii weeye wariftuhu waxaan ka dhaxlay can aabbaa'i aabbayaashay baan ka dhaxlay wariftuhu waxaan ka dhaxlay hee can aabbaa'i aabbayaashay marka hadalka noocaasi marna dhib ma laha marna dhib buu leeyahay markuu dhibta leeyahayna waa marka uu u jeedo mujaahid mar dhib ma laho haddii khabar iyo war maxdiya uu yahay laa ba'sa bih dhib ma leh oo tusaale ahaan guri baad aabbahaa ka dhaxashay saa lagu yihi hebelo gurigan xagaad ka keentay saa tidhi odaygii baa dee nooga tagon ka dhaxlay ta noocaas ma dembi bay yeelanaysaa waa khabar unbaad u jeedaa dee gurigan anigu maan dhisine maan tabcine xaggaa waalidku iga soo galay haye ta noocaasi he laa bas laakiin aharka sidaa loogama jeedo iyo inkaaru nicmaha waxaa loo jeedaa qofku inuu xagga tamaluga leeyahay waxa weeye annagaa mutaysanay oo annagaa iska lahaan jiray oo degelfadhi baanu u lahayn oo annagoo kale maba weyno soo maqlimaysid iyo wax la mid ah oo halkuu ka odhan lahaa alxamdu lilah ilaahay baana siiyey oo ilaahay jala wacalaa isagaa u qadaray oo aabbihiisanuu ka dhaxlayna isagaa siiyey nicmadan sooma hadde inuu dhaxal ahaan maalkani ugu soo wareegana ilaahay isagaa sharci gareeyey ilaahay markaa qadar ahaan iyo sharci ahaanbaa waxaan waxa weeyaan u jideeyey ee siiyey intuu iloobo haddii uu maaragtay waxa weeyaan tacabkiisa iyo kii aabbihii iyo waxyaabaha noocaasa u tiiriyo waxay noqonaysaa arrinta noocaasa inkaaru nicma nicmadii ilaahay oo la inkirayay noqonaysa wa qaala cawn ibnu cabdilaahi wuxuu yidhi waa cawn ibnu cabdillaah ibnu cutba ibnu mascuud weeye waa cabdillahi ibnu mascuud walaalkii oo cutba ibnu mascuud lo odhan jiray buu ku abtirsanaya waaya wuxuu yidhi cawn ibnu cabdilaahina yaquuluuna waxay odhanayaan markay nicmada ilaahay diidayaan lowlaa fulaanun haddaanu hebel jiri lahayn lam yakun kada wakadaa waxaya waxaas ma dhaceen waxaya waxaas hee ma dhaceen waaya aarkaa cawnaa sanadkiisu waa daciif weeye laakiin aahaarta kale iyabaa u markhaati kacaya oo marka tusaale ahaan ilaahay dhibaato uu gees mariyo ama dhibaato uu ka badbaadiyo ama uu nicmoba siiyo halkay ilaahay ka xasuusan lahaa ina odhan lahaa alxamdu lilaah ilaahay baa maaragtay noo nicmeeyey haadaa bifadli illaah ya ayay waxa weeye cid kale u tiirinayaan wa qaala ibnu qutayba ibnu qutaybana wuxuu yidhi waa cabdilahi ibnu muslim ibnu qutayba la odhan jiray cabdilaahi ibnu muslim ibnu qutayba addiinawari alxaafid ya caalim buu ahaa wuxuu yidhi oo culimmadii hore ka mid ahaa yaquuluuna waxay odhanayaan haadaa kani waxan nicmadan aanu hella bishafaacati aalihatina shafaacada ilaahyadayada ayuu ku yimi oo ilaahyadayadan aanu caabudnay ilaah ay caabudayno ayaa ilaahay nooga ergeysay oo ilaahay agtiisa noo shafaaco qaaday kolkaasaa ilaahay nicmadana siiyey awlaadana siiyey roobkana siiyey barwaaqadana siiyey caafimaadkana siiyey saasay odhanaya tan noocaasana intii hore waabay kasii daranto waa shirki akbarade soo ma waayo ilaahyada ay caabudi jireenee shafaacada ay ka dalbayeen tan noocaas waxay ahayd shirki akbar ayay ahayd yaquuluuna waxay odhanayaan hada kani bishafaacati aalihatina buu ku yimi وqال أبوالعباس أبوالعباس wuxuu yihi بعda xadيiثi زaيد بن khالد xadيiثkii زaيد بن khالد dabdii wuxuu yihi اladي فيihi xadيiثkaasoo ay ku jirtay أن الlaha تaعaaلى qاala ilaahay inuu yihi aصbaxa waxa waa beriistay min cibaadihi addoommahayga xaggooda muؤminu bi mid rumeeyey وakaafiru mid inaga gaaloobay alxadيiثa xadيiثka dhammaystir وqad تaqadama waa inuu inoo soo hormare wuxuu yihi وhaada kani hadalka noocana ama waxaad tidhaahdaa macnahani xadiidku wuu sheegayaa kaiirun wuu ku badan yahay fi lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada wuu ku badan yahay yadumu ilaahay wuxuu ku dhaleecaynayaa subxaanahu iyo man yudiifu cidda u tiirinaysa incaamahu nicmayntiisa ilaa hayrihi hayrkii cidda u tiirinaysa ee nicmuu ilaahay keenayaa meel kale ula carabaysa ula fagadhoonaysa meel kale u tiirinaysa ama dhakhtar ha u tiiriso ama darawal ha u tiiriso ama waxa weeye cid kale ha u tiiriso ama waashmaan ha u tiiriso waay man yudiifu incaamahu ilaa hayrihi wayushriku bihi oo ilaahay jala wacalaa la wadaajinaya nicmadiisa cid kale la wadaajinaya waaya hadalkaasi shaykhulislaamna wuxuu ku soo arooray majmuuc اfataawa mujaladka sideedaad sabxadda saddex iyo soddon buu ku soo aroor qaala bacdu salafi salafka qaarkood waxay idhaahdeen huwa nicmadan la inkirayaa ka qowlihim waa sida hadalka ay dadku idhaahdaan oo kale kaanat iriixu طayibatan wاlmalaaxu xaadiqan tusaale ahaan doon bay fuuleen doontii shiraaq lahayd bay tusaale ahaan fuuleen badday la gasha ilaahay baa ku badbaadiyey halkay ka odhan lahayn alxamdu lilah ilaahay fadligiisaanu ku badbaadnay ilaahay baa noo nicmeeyey ilaahay baana soo sabato saaray ayaa meel kale ayla marayaano waxay odhanayaan kaanat iriixu dabayshu waxay ahayd ayibatan ee mid wanaagsan oo jawigu u fiicnaa walmalaaxu naakuuluhuna wuxuu ahaa xaadiqan xariif buu ahaa nalama arkayna darawal khataraana wata malaaxa waxaa la idhaahdaa darawaliinta doonyaha iyo maraakiibta iyo waxyaabaha badda mara waxaana loogu bixiyey baa lahi malaax limulaasamatihi almaa almilx biyaha dhanaan laasimista uu laasimayo uu dul marayo uu ka shaqaynayo ee had iyo jeer shaqadiisiiba halkaa noqotay mot xaadiqna waa maahir xariif u ah oo tusaale ahaan gaadhigii isagoo saa u duulaya ayaa taayirka uu baxaya ma garatay darawalku waaba xariif oo dabeetana uu qabanaya uu xeeladaynaya ilaahay baa badbaadinaya halkay ka odhan lahay alxamdu lilah dadku waana aadna way u badantay alxamdu lilah war ilaahay bayna badbaadiye ma arkayse ayay odhanayaan darawal ilaa darawal darawalkaa qiimaha badan bayna heleen laynama arkeen bay odhanaya ya laynama arkeen ma fahanta waay alaabtii iyo maaragtay eh, waxyaabihii la ilaalinayay baa tuuga ag marmaraysaa dhan walba ay habeenkii iska soo taagaysaa waxaa la odhanaya wallaahi waashmaan khataraa joogay alaabtaa waa la guran laha ma fahanta imisaa iyadoo waashmaanka joogo la gurtay marka calaa kulli xaal wixii nicmaahe ilaahay uu keeno ama wixii dhibaataaha ilaahay ku gees mariyo waa in ilaahay jala wacala loo tiiriyo ilaahayna looga mahadnaqo taasina waa min kamaali tawxiid soo maqlibaysaan waxyaabaha tawxiidku qofka baraya weeye wanaxwi daalika iyo kaa waxyaabaha la midkaa mimaa kii ka mida huwa isaguba jaarin ku socdaa calaa alsinati kaiirin dad badan carabadooda intaha dad badan carabadooda hadallada noocaasa isticmaala shaki ma laha aad bay hadalladaasi ugu badan yihiin carabkeenna waay waxa ahlulcilmigu ay ka soo reebaanuun haddii mararka qaar sabab saxiixa loo tiiriyo shay iyadoo la aaminsan yahay inuu ilaahay jala wacalaa musabibka yahay ya waxana uu sabab u yahay sabab haddii loo tiiriyo axyaanan way iska bannaanaan kartaa way iska hee bannaanaan kartaa sida tusaale ahaan rasuulku uu yidhi calayhi salaau wasalaam huwa fii daxdaaxin min naari walowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar adeerkii markii la weydiiyey abu aalib cadaabkiisa wuxuu yidhi haddaanan anigu jiri lahayn dabaqa naarta khanka ugu hooseeyuu geli laha buuhi marka abu aalib in aanu khanka naarta ugu hooseeye gelin dee ilaahay baa jala wacalaa ka badbaadiyey laakiin yaa u sababa rasuulka calayhi الsalaau wasalaam oo shafaacadiisii laga aqbalay inuu maaragtay halkaa cagaha hoose u naarta loo saaro oon khanka hoose la gelin marka arrintaas sababtaa buu rasuulku u tiiriyey calayhi salaau wasalaam sababtu markaa markay saxiix tahay oo sharci ay tahay ama ay xisi tahay axyaana waa loo tiirin kara laakiin mar walba waxaad muhiimahood ogaataa musabibka oo ilaahaya jala wacala inaad u tiirisaa mar walba heh ayaa horayso oo muqadam ah waay fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru macrifati nicmati waa fasirista la fasira macrifati nicmati nicmada garashadeeda iyo wainkaariha diidisteeda siday u garanayaan waxaan inay nicmo tahay way garanayaan roobkan da-ay iyo caafimaadkan iyo laxaadkan iyo waxaan inay nicmo tahay way garanayaanoo ma diidana nicmoba maaha odhan maayaan siday u inkirayaanna waa idaafatuha ilaa hayr illaahi jala wacala ilaahay cid aan ahayn inay hee u tiiriyaan oy meel kale kala dhacaan ama hebel ha u tiiriyaan ama aabbayaashood ha u tiiriyaan ama ilaahyadooda ha u tiiriyaan ama maaragtay cid kale ha u tiiriyaan ahaaniya masalada labaad macrifatu ana hada jaarin cala alsinati kaiirin waa garashada la garto ana haadaa inkani jaarin uu ku socdo cala alsinati kaiirin dad badan carabadooda sidaa awgeed waa in la yska ilaaliyo athaalia tasmiyatu hada alkalaam waa magacowga lagu magacaabay hadalkan inkaaran linicma nicmadii oo la inkiray baa lagu magacaabay araabica ijtimaacu didayni laba iska soo horjeedaa waa kulankay ku kulmayaan filqalbi qalbiga oo labadaasina waa macrifatu nicma nicmadii inay garanayaan inay nicmo tahay iyo inay diidayaan marka mid walba weji gaara lagu fasirayaa weji gaara ayaa lagu fasiraya macrifatu nicmiina waxaa lagu fasiraya waxaan inay nicmo tahay ma diidina way garanayaan inkaarkeedana waxaa lagu fasirayaa cidaan ilaahay ahayn baa maaragtay waxa weeyaan ay u tiirinayaan su-aal baan haddaba halkaa idinka weydiinaya tusaalahaan qof baa ilaahay nicmo siiyey nicmaa ilaahay siiyey nicmooyinka ka mida nicmooyinku way badan yihin ama ilaahay dhibaatuu gees mariyey ya dhibaatadaas waxay doonto ha noqoto cudurro ha noqoto abaara ha noqoto colaada ha noqoto iyo baqe aafaad kale ha noqoto ya iyo masaaibka kale ayaa ilaahay gees mariyey kolkaasuu idha lowla alwaliyu alfulaani lamaa xasala haada weligii hebel haddaanu jiri lahayn ama barakada awliyadu haddaanay jiri lahayn arrinkaa maanaan heleen ama dhibaatadaas inama gees marteen ya ka warran arrinka xukunkiisa ya limaada ya nicmadii ilaahay uu siiyey ayuu u tiiriyey sabab buu ka dhigayaa sabab buu u tiiriyey sababtaasina sabab saxiixaba maaha waa sabab baatilahoo qarsoon weeye soo maqlibayse oo kutusaysa inuu aaminsan yahay weligaa uu sheegayaa inuu koonka tasaruf ku leeyahay sidii tii la odhan jiray cabdilqaadir jilaan dhulka taakataa kuugu jira ma maqli jirta ya waaye jaylaani muusena waa kuwii taasoo kale ka sheegi jiray dhulkuu jabadjabad ugu jiraa jaylaani muuse inala weynala jiraa jaylaani muuse ya halkana wuu joogaa jaylaani muuse waaye marka arinta noocaas waa shirkun akbar wey cuthamiinna waa ka qowl mufiidka ku sheegaya baabu macnaa qowli illaahi tacaala hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay allah wuxuu ihi falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi ilaahay andaadan kuwa la masaynaysaan wa antum taclamuuna idinkoo garanaya ilaahay jala wacalaa cid la masaahinaanay jirin ilaahay ha u samaynina andaadan kuwa aa xagga cibaadada kala masaynaysaan oo cibaadadiisii aa u leexinaysaan wa antum taclamuuna xaalaa garanaysaan ay anahu laa nidda lahu fii rububiyati rububiyadiisa inaanu maaragtay cid nid inaanu ku lahayn cid lamasaahi aanay jirin shirkigii weynaabaa aayadda ilaahay uu maaragtay ku diiday suuratulbaqara xaggeeda horaana aayaddu ku jirta qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yihi fi laayati ay fii tafsiiri laayati aayadda tafsiirkeeda wuxuu ka yidhi alandaadu nidadkaasi huwa shirku shirkiga weeye nidadka ilaahay inoo diiday waa shirkiga akhfaa wuu ka qarsoonaan badan yahay min dabiibi namli ay min ahari dabiibi namli quraanjo dhukusaysa oo socota raadkeeda wuu ka qarsoonaan badan yahay quraanjadaasoo calaa safaatin dhagax amlasahoo sisiba waxa weeye dul maraysa dhagaxaasoo weliba sawdaaa madow dhagax madow oo sisiba quraanjo dul maraysa fii dulmati leyli habeenka madowgiisa gudcur madargooye raadkeeda wuu ka qarsoonaan badan yahay wahaada akhfa maa yakuun waa waxa ugu qarsoonaan kara wixii horta waa raad raadkiina raad bahal iyo raad datoona maaha waa raad quraanjo ma fahante quraanjadaasina dhulkaa ma socotee hadday dhulka socotaaba raadkeeda aada loo arkahayni waxay dul maraysaa dhagax si sibahoo bilaa xanaf kaasoo weliba madow wakhtiga ay socotaana waa gudcur madargooye yaa arki karaya ilaahay jala wacala wuu arkayaa laakiin dee waxa weeye dadku ma arkayaan waaye marka taas waxay tilmaamaysaa shirkigu inuu kuu soo geli karo si qarsoon qad yakuunu ashaksu mushrikan walaa yashcuru waxaa dhici karta qofku inuu shirki ku jiro oo uu mushrik yahay haddana aanu isdareensanayn uu muwaxid su hayso waa arrimaha qofka muslimka ahi markuu naftiisa ku noqdo weliba uu isu fiirsado baqa badani runtii uu gelayo oo shirkani maaha shirkigan laga hadlaya wax dad kale ay ku sifayseen ama ummadi ay ku sifaysnaan jirtay un maaha xataa naftaada adigay kuu soo gelaysa sidaad u wadda hee adiga ayuu kuu soo gelaya inaad eryadan iska ilaaliso oo aad dadaasho towxiidkaaga agajiso riya haddii uu qalbigaaga ku soo dhaco ood saynu soo marray iska difaaci weydo dee shirki baad ku jirtaa soo ma waa arrin khatarteedala weeye walciyaadu billaah walciyaadu billaah akhfaa wuu ka qarsoonaan badan yahay min dabiibi namli ay min ahari dabiibi namli quraanjada dhukuskeeda ama socodkeeda raadkeeda quraanjadaasoo calaa safaatin sawdaa dhagax si sibahoo madow dul maraysa fii dulmati leyli habeenka madowgiisana socota wa huwa shirkigu an taquula waa inaad tidhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyo waxayaatika noloshaada ayaan ku dhaartay yaa fulaanu hebelow waxayaatii noloshaydaan ku dhaartay wa taquula ay waan taquula waa inaad tidhaahdo lowlaa kulaybatu haada kan ayadiisu haddaanay jiri lahayn aygiisa yari kan haddaanu jiri lahayn la ataana lusuusu tuugta ayaa inoo iman lay walowla albau shimbirta laydhaa albau haddaanay jiri lahayn waa shimbir markaa macruufa oo guryahana ilaalisay fi daari daarta haddaanay joogteen la ataana lusuusu tuugta inoo iman lahayd oo maaragtayna guran lahayd wa qowli rajuli lisaaxibihi wa qowlu rajuli ninka hadalkiisa weeye lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhaahdo maa shaa allaahu washita maa shaa allahu wixii ilaahay doono washita adna aad doonto hee ayaa waaqicun dhacaya de waa qowlu rajuli ninka hadalkiisa weeye uu yidhaahdo lowla allaahu ilaahay haddaanu jireen iyo wa fulaanun hebel waxaas ma dhaceen ama waxaasaana qaban laha ya oo halkay soomaaliduna ka yidhaahdaan rabbi iyo ragba u kacay soo ma aragtid wuxuu markaa yidhi صaxaabigu laa tajcal ha yeelin fiihaa arrimahan dhexdooda fulaanan hebel waxba hauga ha uga yeelin buuri hebel waxba ha ka siin ee ilaahay oo keliya u tiiri haadaa eryadan aynu soo sheegnay kulluhu dhammaantii bihi waxa ku sugan shirku shirki baa ku sugan rawaahu bnu abi xaatim ibnu abi xaatim baa wariyey culimada qaar waxay idhahdeen sanadkiisu waa xasan sida muqbil oo kale laakiin alimaam اlalbaniyu isagu kitaabu اliimaan taxqiiqa uu saaray oo liabi cubayd uu ku daciifinayaa waayahay markaa aharkani sheekhu hore usoo tilmaamayoo kitaabka bilowgiisa markaynu soo maraynay kamaa dakara ibnu cabaasin fii aayati اlbaqara hadal kitaabka xaggiisa hore ahaa idinkaa soo baari doona aarkuu sheegaaye aayaddan uu ku fasiray waa kan weeye waxyaabaha noocanna asal waxa waa inay yihiin shirki asqara shirki akbarana way noqon kartaa haddii ictiqaad meesha uu jiro oo qofku maaragtay uu xagga ictiqaadka uu ka aamino shirkiga akbarkaa wallaahi waxayaatikabaa ka mid ayaa fulaan laba shirki baa ku jira kow xayaatada uu ku dhaartay oo ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartaa waa shirki laba shirkiga labaadee ku jiraana waxa weeye ilaahay iyo xayaatadiibuu wow isugu cadfay soo ma wowdaasina taqtadii almusaawaat fi lafdi waxa ay keensanaysaa ama ay la moodayaan in labadaa laysugu cadfay allah oo ka horeeya iyo xayaatada oo ka dambaysa labadaa laysku cadfay inay he siman yihiin baa la moodaya soo ma aragtid idan waxay noqonaysaa arrinta noocaasi laba shirki baa ku jira halka waxayaatiina hal shirki baa ku jira xayaatadaydaan ku dhaartay lowlaa kulaybatu haadaa la ataana lusuusuna hal shirki baa ku jira oo markii ilaahay tuugta uu ka badbaadiyey ayuu maaragtay aygaa guriga jooga u tiirinaya nicmadii waa nicmadii ilaahay keenay oo cid kale loo tiirinayo walowla lbau fi daari la ataana lusuusu iyadana shirki baa ku jira oo nicmadii ilaahay baa cid kale loo tiiriyey maa shaa allahu washitana iyadana shirki baa ku jira oo shirkigu halkuu kaga jira ilan dadkuwa mashiico way leeyihiin ilaahay iyo maaragtay qofkiibaa la ysugu cadfay waaw soo maaha marka taasina waxay ku moodsiinaysaa in la simayo de oo la leeyahay mashiicada ilaahi iyo doonista shaksigani way siman yihiin taasay ku moodsiinaysa ya wahada laa yajuuz uma waa la isticmaali karaa sidaynu arki doono wakadalika lowla allaahu wa fulaanu ilaahiyo hebel haddaanay jireen ta noocaasana shirki baa ku sugan oo wow baa la ysugu cadfo sidaa awgeed ba aarka waxa ku soo arooray laa tajcal fiiha fulaanan hebel waxba ha ka siin hada kulluhu bii shirku waay waxyaabahana kolkaa waa asal ahaan waa shirki asqara baynu idhi aayadduna shirki akbaray sheegaysay saxaabaduna way jirtay aayaadka shirkiga weyn sheegaya sidaynu aarkii xudayfeba hore u soo maray shirkiga asqarka ah inay ku fasiri jireen waayo waayo labaduba waa laba shirki ha kala daraadaana laakiin waa laba shirki wa can cumar ibn اlkhaaab cumar ibn اlkhaaab waxaa laga wariyey waayah sida sharaxaba uu ku baraarujinayo xadiidkan cumar lagama warina inankiisii baa laga wariyey cabdillahi bni cumar marka can cumara buu yihi waa can ibni cumar idinka male saasaa buu idin qoraya can cumara buu idin qoray mise can ibni cumar can ibni cumar buu qoray soo ma nusqadda can ibni cumar qoraysaa sax وعن وعن آه ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وحا لغا وري عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه يري من حلف قفك كدارت بغير الله اله عدان هيني فقد كفر وقال او اشرك ما شرك بو سميه او لا سنوا شك من الراوي حديثكم ان شاء الله هو سغن يحيى ان كسته اهل العلم قال عليين هدنا الباني وهي صحيحيين وحديثكم صحيح لغيره ان شاء الله هو سغن يحيى رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartaa marka waa shirki asal ahaana waa shirki asqara baabkaa dambaanaynu insha allah kusii yar faahfaahin doonaa wa qaala ibnu mascuudin cabdillahi bnu mascuud wuxuu yidhi laa naxlifa inaan ku dhaarto bilaahi ilaahay kaadiban inigoo been sheegaaya ayaa axabu ilaya ii dhaanta min an axlifa inaan ku dhaarto bikayrihi ilaahay cid aan ahayn saadiqan anigoo run sheegaya laba arrin oo labaduba dembi weyna ayuu isbarbar dhigayaa u fiirso ma aha in mid ahaan la banaynayo laba arinoo labaduba dembi weyna ayuu saxaabigu isbarbar dhigaya in ilaahay qofkuuu ku dhaartay isagoo beentii ay tahay waa dembi weynoo waynu garanaynaa laba dembi baa ku jira waa mid qofku been buu sheegay waa ta kale magacii ilaahay buu maray isagoo been sheegaya soo maqlmaysaan laa xawla walaa quwata ila billaah marka waa laba dembi oo isa saaran midina run baad sheegaysaa laakiin makhluuq baad ku dhaaratay ya oo abbaha baad ku dhaaratay ama hooyada ama walaalka ama nebigaa baad ku dhaaratay calayhi salaatu wasalaam ama makhluuq kaleo makhluuqaadka ka midaad ku dhaaratay laakiin waa runtaa labadaa iyomaa daran ya iyomaa daran labadaa macnihi waa laba dembi oo waaweyn laakiin labadaasuu isbarbar dhigaya saxaabigo wuxuu leeyahay labada taa beenta ah ayaa ila dhaanta buu leeyo taa runta ah laakiin makhluuqa lagu dhaartay ayaa ila daran buu leeyahy sababtu maxay tahy midna waa kabiire uun kabaa'iru dunuub ka mid oon laakiin shirki ahayn waa alyamiin alkhamuus waa dhaarta laydhaa waa dhaarta qofka quusisa dembiga amase naartaba midna dee waa shirki oo makhluuqan markaad ku dhaaranaysa runtaaba ha ahaatee waa shirki weey soo maqalmaysid waa maxay waa shirki weey dee sayi'ada shirkiguna way ka sii daran tahay sayi'ada hee sayi'ada markaa kabiirada way ka sii daran tahay sayi'ada shirku waa inaad saa u ogaato aharkani markaa waxoogay waxaad mooddaa inuu ka soo arooray oo muxaqiqiinta qaarkood ay rajaxayaan yani dadka kitaabka taxqiijiyey inuu cabdilaahi bni cumar ka sugan yahay waayo ninka sanadkiisa ku jiraa cabdilaahi bni cumar inuu wax ka wariyey way jirtaa laakiin maaragtay cabdillahi bni mascuud inuu ka wariyey iyada lama hubo waaya قال وحروا عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي نبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تقولها أرننا ما شاء الله wixii ilaahay uu doono ee washaaa fulaanun hebel la doono ayaa dhacaya saaha odhanina oo laba siyood baa halkaa loo laqbayn karaa in la idhaahdo mubtadiin lasoo qadaroo laydhaa alamru arrinku maa shaa allaahu waa sida ilaahay doono washaaa fulaanna lasii raaciyo kolka iyo in laydhaa khabarkiibaa dambeeyo maa shaa allaahu washaaa fulaan ay waaqicun sidaa kolkaa ha odhanina oo mashiicadii ilaahiyo tii addoonka saa haysu raacinina oo wow haysugu cadfina waa laakiin ha yeeshee quuluud yidhaahda maa shaa allaahu waxdah ay ilamru arrinku maa shaa allahu waa sida ilaahay doono waxdahu keligii uma intaa dabadeedna shaaa fulaanun hebel uu doono rawaahu abu daawuuda bisanadin saxiix abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey adigu xadiidku wuu sugan yahayoo waa saxiixu likayrihi insha allah matniga noocani sanadkan dacfi baa ku jira laakiin matnigani waa saxiixo uu sugan yahay waay maxaa markaa xadiidku tilmaamaya ma banaana in la yidhaahda maa shaa allahu washita ama maa shaa allahu washaaa fulaan ama maa shaa allahu washaaa muxamed hada laa yajuuz oo ilaahay iyo makhluuqa mashiicadiisii wow la ysugu cadfo waayo wowdu musaawaat bay keensanaysaa waxaa la moodayaa daahir ahaan in ilaahiyo ciddan lagu cadfay la simaayo dee mana sina laakiin uma haddii la isticmaalo arinta noocaasa musaawaadkaa umadu meesha way ka saaraysaa marka la idhaahdo maa shaa allah uma shaaa fulan marka la idhaahdo manii waxa weeyaan waa la ogaanayaa makhluuqa doonistiisu inaanay ta ilaahay la sinayn ay ka darajo hoosayso waa la ogaanayaa maxduurkii iyo wixii laga baqanayo meesha uu ka baxay markaa saddex arrin baa jira saddex arrin baa khulaaso ahaan jira in la idhaa maa shaa allah washaaa fulan ama eriyada kale la midka ah haadaa laa yajuuz waana shirki asqara asal ahaan iyo in la idhaahdo maa shaa allahu waxdah waxa ilaahay oo keligii doono dhacaya wahaadaa huwa alakmal walafdal sidaasina waa sida hee dhammayska tiran ee fiican iyo in la idhaahdo maa shaa allahu uma shaaa fulan oo uma meesha la keeno wahaadaa jaaiz arintaasina way he banaan tahay waay wa jaa waxaa ka soo arooray can ibraahim anakhaci ibraahim bnu yaziid anakhaci waxaa ka soo arooro taabici ahaa annahu yakrahu inuu karaahsan jiray karaahaduna waa karaahatu taxriime an yaquula qofku inuu yidhaahdo yukrahu haddii aad kuu taallana waa la karaahsadaa bay noqonaysa an yaquula inuu qofku idhaahdo acuudu bilaahi ilaahay baan magan galay iyo wa bika adiga wayajuusu waxaase bannaan an yaquula qofku inuu idhaahdo bilaahi ay acuudu bilaahi ilaahay baan magan galay uma intaa dabadeedna bika adigan ku magan galay qaala wuxuu uhi wayaquulu wuxuu odhanayaa lowla allahu ilaahay haddaanu jiri lahayn uma intaa dabadeedna fulaanu hebel aanu jirin walaa taquuluu se ha odhanina buu yidhi walowla allahu ilaahay haddaanu jirin iyo wa fulaanun hebel sidaa ha odhanina buu yidhi akarkana laba sanad buu leeyo mid baa daciif ah ama labadaba dacfi baa ku sugan laakiin inay isxoojinayaan ayaad moodaa wallaahu aclam oo uu yahay athar sugan markaa taabicigana hadalkiisa waxaa laga qaadanayaa in maaragtay aan eriyada noocaasa la odhan karin oon sidaa la ysugu cadfi karin ilaaha iyo makhluuqi wow la ysugu cadfi karin laakiin uma haddii la isticmaalo dhib ma lahan alfaadani walaalayaal kala duwani waxaa la dhahdaa shirku alfaad baa la dhaha maxaa la dhahdaa shirku alfaad shirkiga eriyada iyo dhawaqa gelayaa la dhaha marka qofkuna marka uu doonayo tawxiidkiisu inuu toosu hagaago xataa waa inuu iska ilaaliyo alfaada qaladka ah ee shirkigu usoo hoosgelaya waa inuu iska ilaaliyo ka fogaado ma fahanteen baaraka allahu fiikum asal ahaanna shirkigani waa shirki asqara haddii laakiin ictiqaad raaco oo waxaanay alfaadani tusinaysa uu qofku aaminsan yahay in ilaah iyo makhluuqu ay siman yihiin ama waxaan xagga makhluuqaba uu ka yimi deetan noocaasi waxay noqonaysaa shirki weyn bay noqonaysaa qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore tafsiiru aayati albaqarati aayadda baqara tafsiirkeeda weeye filandaadi andaada ku saabsan oo aharkii ibnu cabaas baa fasiraayey aaniya shirkiga weyn bay asalahaana ku saabsanayd ka asqarkaana way koobsanaysa ahaaniya ana saxaabata saxaabadu radia allahu canhume yufasiruuna waxay ku fasiri jireen alaayata aayadda annaasilata kusoo degtay fi shirki lakbari shirkiga weyn annahaa iyadu tacumu inay maanshaynayso koobayso alasqara ka yarna inay koobayso horena macnahan oo kale waynu usoo maray athaalia ana alxalifa ee dhaarta bikayr illaahi ilaahay cid aan ahayn lagu dhaartaa shirku weeyaan baabkaa dhaarta iyadoo sidan ka faahfaahsana insha allah way soo noqonaysaa baababka soo socda araabica anahu qofku idaa xalafa hadduu ku dhaarta bikayr illaahi ilaahay cid aan ahayn saadiqan xaaluu run sheegaayo fa huwa akbaru iyadaa ka weyn oo ka dembi badan min alyamiin alkhamuusi dhaarta qofka dembiga quusisa dhaarta qofka wax quusisa beenta ah ee weliba ilaahay uu ku dhaarto inuu makhluuq ku dhaartaa ka weyn waayo makhluuq inuu ku dhaartaa waa shirki tanna waa kabiira un weeye dhaartana alyamiin alkhamuus waxa loogu bixiye waayo qofkii waxay quusinaysaa fil ithmi dembiga ama naartay quusinaysaa alkhaamisa masalada shanaad alfarqu waa farqiga udhexeeya bayna alwaawi xarafka waawda ah iyo wa uma xarafka uma ah fi lafdi xagga lafdiga farqiga udhexeeyana waynu soo sheegnay waawdu taqtadi almusaawaat fi lafdi waxay keensanaysaa macطuufka oo hadalka ama magaca ka dambeeya iyo macduufun calayhi lagu cadfo oo ka ka horeeya ah inay siman yihiin bay wawdu keensanaysaa soo ma aragti laakiin humadu iyadu waxay keensanaysaa taraakhi macnii inay kala martabad hooseeyaan oo aanay sinayn bay humadu keensanaysaa saa awgeed baa humadii waa la ogolaaday in ilaahay wax loogu cadfo laakiin wawdii waa la diidey halkaa aynu u dayna subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka وأتوب إليك